faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halka anigu rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaagu duhuro in ka badan laba boqol askar oo ka mid ah ciidamada daraawiishda maamulka jubbaland oo isku dhiibay ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala gobolka gado ee koonfurta soomaaliya xiisad u dhexaysa maamulka iyo shacabka oo ka taagan magaalada buloberde ee gobolka hiiraan xubnaha federaalka qaybta ka ah oo laga dalbaday in la shaqeeyaan dowladda federaalka soomaaliya warar dheeraada oo ka soo baxaya fatahad iyo daadad hor leh oo ku rugmaday deegano hoos yimaada degmada mahadaah ee gobolka shabeellaha dhexe madaxda ku sareysa maamulka hiirshabeelle oo shacabka magaalada beledweyn ka dalbaday inay ka shaqeeyaan inaysan mar dambe dhicin fatahad webiga shabeelle uun ka sameeya magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan dowladda kenya oo sheegtay in waddamo ka mid ah kuwa reer galbeed ay ka shaqaynayaan kiiska badda ee soomaaliya iyo kenya maamulka puntland oo awaamiir cusub ku soo rogay isku socodka gaadiidka ee xilliyada habeenkii intaasaad maqshaan waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warka duur ee redio cadaado goor u diya goroba warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur arbaca taarada ku asiisan tahay lixda bisha koob iyo tobnaad ee nofembar sanada labaatan toban sagaal iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan in ka badan laba boqol askar oo ka mid a ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland ayaa waxaa lasoo sheegayaa in maanta isku dhiibeen ciidamada xoogga dalka ee ku sugan qeybo ka mid a gobolka gedo gaar ahaan degmada luuq ee gobolka gedo ku dhowaad laba boqol askari oo ka tirsanaa ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland ayaa maanta waxay isku dhiibeen ciidamada xoogga dalka ay ku sugan degmada luuqo ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ciidankan isku soo dhiibay militariga soomaaliya ayaa ku sugnaa degmada beled xawa ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya waxayna taas uga amar qaadan jireen wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya ugu xiran xabsi ku yaala muqdisho wararka gobolka gado ka imaanaya ayaa sheegaya in saraakiil etoobiyaan ah oo hadal la galeen ciidamada laga dalbaday inay tagaan luuq oo ay isku dhiibaan ciidamada qaranka wararka intaas waxay ku darayaan in ciidanka ay hadda ku sugan yihiin xero ku taala degmada luuq ee gobolka gado ee soomaaliya sidoo kale waxaa saacdaha ka socdaah ee maanta la filayaa in magaalada caasimada ah ee muqdisho ay soo gaaraan gudoomiyaasha damiinka luuq beled xaawo iyo doolow ee gobolka gadow kaas oo si toosa ugu xirnaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe balse hadda shis la galay dowladda federaalka soomaaliya ciidamada taabacsanaa wasiirka wasaaradda amniga jubbaland ayaa si toosa uga amar qaadan jiray wasiirka wasaaradda amniga jubbaland iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ay sheegeen in kubilistan ciidanka daraawiishta jubbaland ee ciidanka militariga soomaaliya ay keentay in wicii saraakiil etoobiyan ah ay wadahadal la galeen ciidamada jubbaland ee ka howlgeli jiray qeybo ka mid ah gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya xiisad u dhexaysa maamulka iyo shacabka magaalada boloberd ee gobolka hiiraan ayaa ka taagan magaaladaasi hodan maxamed cabdi ayaa warkaan faahfaahinaysa wararka naga soo gaaraya degmada buulobarde ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi ay kasoo ifbaxeen khilaaf u dhexeeya maamulka degmada buulobarde iyo dadka deegaanka khilaafkan ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii guddoomiyihii degmadaasi buulobarde la casilay loona lagu sameeyey casilaad islamar ahaantaana loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee degmadaasi buulobarde ee gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka ee degmada buulobarde ayaa si weyn uga soo horjeestay maamulka degmada buulobarde ka oo sheegaya in uu soo magacaabay gudoomiye golo deegaan iyagoo ay tilmaameen in aysan ku qanacsaneen xilka cusub ee haatan loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee degmada buulobarde ee gobolkaasi hiiraan ismaaciil nuur oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay xaaladda rasmiga ay ka jirta deegaanka buulobarde ee gobolkaasi hiiraan socdaasi ayaa magaalada muran badan iyo iskaqabsi dhanka beelaha iyo dadka deegaanka ayaa jiray oo ku saabsanaa golihii deegaanka ahaa ee markii horeba muran badan dhaliyey iyo guddoomiye cusub oo dib loosoo magacaabay marka guddoomiyihii beelihii uu kasoo jeeday iyo dadkii digderaa guddoomiyaha oo aaminsanaa in golo deegaan keliya wax ka sokeeya dibna loosoo magacaabin ayaa maalmahan murankoodii isqabsigoodii magaalada ka taagnaa xasrada ayaa magaalada ka jirtay magaalada sideeda kala juuqeeda waa degan yahay dadka kasoo horjeeda waxay diidan yihiin guddoomiyaha dib loosoo magacaabay markii hore contract ay jiray xilligii ninkii hadda xilka laga oo meelahana ayaa muran badan ka dhashay isfahm waay dadkii soo kala dhexgalay dadkii deegaanka dhanka kale goobjoogahan ayaa tilmaamay sababaha ay dadka reer buulobarde ay sida weyn ugu hor yimaadeen inay ahayd arrimaha golaha deegaanka iyo gudoomiyaha oo iyagu ay haatan ay si wanaagsan ugu qanacsaneen xilkiisa sidoo kalena waxa uu sheegay in iyagu ay maamulka hirshabeelle ay ku heshiiyeen inay iyagu soo magacowdaan gudoomiyaha degmada islamar ahaantana maamulka hirshabeelle uu sameeyey dikreyto ka oo kusoo magacaabay gudoomiyaha cusub ee degmadaasi buulobarde ka oo keentay inay si wanaagsan ay uga soo horjeestaan maamulka hirshabeelle dhammaan maamulka kulley hawiil si gaar isu haysta ma jiro waxa is haysto waa maamulka iyo deegaanka isfahmooyga soo dhex galana waa dhanka disheeg muxuu ahaa golihii deegaanka oo aan weli lagu heshiinin in la dhiso iyo guddoomiyaha cusub oo hadda dib loosoo magacaabay gudoomiye kii xilka laga qaaday gudoomiye ku-xib ayaa la magacaabay qaybtiisii kolley wax daawo ma qabta laakiin dadkii kale deegaanka ayaa kasoo hor yimid xogaa maaragtay keliya haddale macnaha hayb waxaan uma haysanin waxay u haystaan waxa la yidhaahda maamulka hirshabeelle ayay heshiiskii ay la galeenoo horo markii guddoomiyaha cusub la keeni jiray heshiis waxay kula galeen iyo markii hadda golaha deegaan boo la dahfurayay in gudoomiyadaba dib aana digreeto loogu soo magacaabaynin dadka deegaanka iyaga soo dooranayaan gola deegaanna loo samaynayo halkaas ayaa xoogaa ka jira iskaqabsiga khilaafkan ayaa soo ifbaxaya kadib markii xilka qaadis uu ku sameeyey maamulka degmada gudoomiyaha golaha deegaanka islamar ahaantaana uu usoo magacaabay gudoomiyaha cusub taa uu si weyn ugu caraysisay dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ku sugan degmada buulobarde ee gobolkaasi hiiraan xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada ayaa laga dalbaday in la shaqeeyaan dowladda federaalka ee soomaaliya maalmo ka hor ayay ahayd markii war ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya lagu sheegay inay sharcidarre ay tahay in madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah ay la kulmaan wadamo shisheeye fasaxlaan ayna u safraan wadamada kale si halkaasi madaxda caalamka ay la kulmaan aqooyaana soomaaliyeed ayaa waxa ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku raaceen in hadalkaas saxya islamarkaasna ay sharcidarre ay tahay in madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah ay la kulmaan madaxda caalamka ay ugaan fasax ka haysan dowladda federaalka soomaaliya aqooyaan badal jaamaca ula hadla raadiyo xadaado ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku saxan tahay in ganax lagu soo rogo xubnaha federaalka qaybta ka iyo maamul goboleeda islamarkaasna ninkii la kulmay madax kale fasaxlaan dowladda federaalka maxkamad lasoo taago si sharci loo horgeeyo wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahanyahay in ay ilaaliso nidaamka federaalka islamarkaasna aysan ku xadgudbin xubnaha federaalka qaybta ka ah oo kala soocaya dastuurka awoodahooda inkasta oo sharciga iska baalmaraya wuu arkaa haddiise sida sharciga loo dhaqmayo dowlad goboleedadu waa inay dowladda ku hoos maamlaadaan oo dowladda ka hooseeyaan ayna la sinaan ama garab hordin ama hor hordin yaa loo baahan yahay adeer ma garan sida sharciga ahi waa sidaa uu sheegay wasiirku marka adeer waa sidaa uu sheegay wasiirku adduunka dowladaha ugu xooga badan ee federaalka maraykanka ka mida dowlad goboleed maraykan intay dal shisheeye tagto xiriirna lama soo samaysan karto lama diblomaasina uma dirsan karto mana u tegi karto innaga oo tabar yar oo shalay oo gebigeennaba qoysa oo hal maanisoota gobolka maanisoota soomaali oo dhan la egta inaynu sagaal dowladood isu qaybinaa sharci maaha qaynuunna maahan haddayse noqotay dowlad goboleedadu waa inay dowladda kaga dambeeyaan wax kasta oo siyaasadda dibadda ah waa inay kaga dambeeyaan adina waa anigu dastuur aan kan ilaah ee ahayn garan maaye laakiin waxaa la yidhi lugti jeeni dhaaftaa waa jabtaaye sagaal madaxweyne oo siban dalku ma yeelan karo dalku hal madaxweynuu leeyahay hal xukuumaduu leeyahay waxaa loo baahan yahay marka maamul goboleedadu guddoomiye goboleeda weeye horta inayna isu qaadanin inay dowlado madax banaan yihiin mafaat ha ku daba ha ku dabafayleen dowladooda barkad iyo balaayaba dowladooda ha ku dabafayleen diidana asagay u taallaan nina xabad hola tegi maaye laakiin markuu baxo oo meel kala tago yuu yuu yuu la hadli maxaa lagu qaabili waxaa lagu qaabili dowlatul abargidis mise waxaa lagu qaabili dowlatul masheerseed mise waxaa lagu qaabili dowlatul isaaq mise waxaa lagu qaabili dowlatu soomaali keebaa lagu qaabili baaduu ii sheeg madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ahay maamul goboleeda ayuu ka dalbaday in la shaqeeyaan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna looga dambeeyo arrimaha masiiriga ah ee dowladnimo sida baasaboorka iyo jinsiga iyo sidoo kale la kulanka madaxda caalamka waxa uu sheegay in haddii ay dhaqan gasho amarka dowladda federaalka soomaaliya ee ah inaysan madaxda xubnaha federaalka qaybta ka haysan la kulmi karin madaxda caalamka fasax aysan ka haysan dowladda federaalka soomaaliya ay dowladda noqon karto dowlad quwad leh islamarkaasna qaaradda afrika laga qabsan doono dowladda federaalka soomaaliya ayuu ugu baaqay ugu dambeyn inay u dhamriyaan xubnaha federaalka qaybta ka ahay maamulgolyada islamarkaasna ay ku qanciyaan siyaasadda waddanka iyo siyaasadda guud ee hadda madaxda dowladda federaalka soomaaliya hogaaminaysa ay ku shaqayso maamul goboleedadu dastuurka ma tixgelinayaan mana raacayaan sababtoo ah xiriirkaan u jarray bay leeyihiin hadday xiriirka u jareen maxay tixgeliyeen marka ninkuna xiriirkan kuu jaray ma etoobiya iyo soomaaliya oo xiriirka kala goostaanna ma kenya iyo etoobiya oo xiriirka kala goostaanna soo dowlad soomaaliyeed maaha dalku maaliyadda maaliyadda iyo ciidamada iyo lacagta iyo amigareeshinka iyo dibadda intaasba dowladda federaalka iskale maamul goboleedna waxaa inoogu sokeeya kan jigjiga iyo midka gaarisa inoogu sokeeya labaduba waa soomaaliya intay inoo yimaadaan weli maaragta ayagoo heshiistiina la gelay bagart marka waa in dal dadku wax fahmaayo oo la kala gartaa oo caqligu taliyaa haddiise ree hebel ree hebel la yahay dee ree hebelba meeshiisa ha aad wuu dhaqan gelayaayo kii u hogaansami waayo dowladda federaalka shacabka ku kici xilkana waa laga qaaday soomaali maanta waa daashay xabad waa ka daashay waa ka daashay qabyaalad waa ka daashay dib soomaali waa daashay maanta waxaanu rabnaa inaanu nasanno baaqiga iyaga haray dalka ka nasanno saa darteed maamul goboleedkii dowladda u hogaansami waaya shacabkaa ku kici shacabkuna wuusid wuuna iska tegi maya maya waxaa keenay waa jiraan jubbaland inay goosatay waa aragtaa puntland inay goosatay waa aragtaa waxa weeye waa arrin waaqiciya oo taagan midda kale mar walba in dadka la wacdi geliyo wax loo sheego waa banaanta madaxda maamul goboleedada waxaanu farayaa oo baaqa hogaarsiinayaa hadday niman wax maqlaya yihiin dowladooda ha u hogaansameen ha ka amarqaateen dowladooda dalku hal dowladuu leeyahay madaxweynuu leeyahay sharciguu leeyahay ha u hogaansameen warar dhereed ah ayaa kasoo baxaya warar dheeraed ah ayaa kasoo baxaya fatahaadii daad hor lagu rugmaday deegaano hoos yimada degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe deegaano hoosta degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle waxaa ka jira daad xoogan oo ku fatahay webiga shabeelle ee maraqeybo kamid deegaana hoosta ee deegaankaasi dadka ku nool deegaanada hoosta degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe hirshabeelle oo la soo xirraad iyo hadaado ayaa cabasho ka muujinaya fatahaad ku rugmatay beerahooda iyo dadka xooleyda ah ku dhibaataysan deegaanada hoosta degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid a dadka ku nool deegaanada hoosta degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe oo la soo xirraad iyo hadaado ayaa sheegay in dhibaato badan ay webiga shabeelle u geystay beeraleyda ku nool gobolka shabeellaha dhexe qaybo ka mid a deegaanada hoosta degmada mahadaay iyo dadka xooleyda halkaasi ku nool waxa uu sheegay in meelaha qaar doom loo adeegsado islamarkaasna aysan suurtagal ahayn in dadka shacabka halkaasi ku nool ay si cadiya u maraan xaafadaha deegaana hoosta degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe maamulka hirshabeelle dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka codsadeen gargaar loo soo gaara dadka halkaasi ku dhibaataysan waxayna sheegeen in haddii tan sii socoto dhibaato kale laga dhexli doono oo baladka waa oo saameeyey doomana lagu baxay doomanka xataa waa qilibmeen dadaa ku baaba'ay hanti waa ku baaba'ay magaciisa hanti beereed hanti gurigeed kulli waa ku baabeen waa meel la yidhaaha buur fuule maxaday agtiisa waaye De- degmada maxadeya la yidhaha maxaday u ee u dhowdahay waxay u jirtaa adiga een, toban kilomitr ee u jirtaa deegaanka waxaa la yidhaahay tuulada burfuula la yidhaahay Ee, cayaamahanba waa taalay markaa een, meel aan la xiriirno ayaan la ahay marka haddan la- marka aan soo helay saasaan ilagu xiriiri waa haa hanti een, waxaa ku baaba'ay ariyaa ku baaba'ay hanti maaleedaa ku baaba'ay beero oo tacbanaa ku baaba'ay Ee, laba wiil xataa waa ku dhinteen taasay xaalad yihiin Tii ama tagtiin saasaasi nidhi haa hanti waa ku baaba'ay beerihii waa baaba'een Een, webi waa ka socdaay meel la xiri kara maaha beerihii aaday u go-een beledka waa laga baxay Een, meel la yidhaaho banaanka laami agtiisa la degan yahay Een, dadweynaha meeshay degeen Een, dooman ayaa lagu ayaa ayaa lagu aa- ayaa lagu baxo waay Aa, dooman oo markaas la sameeyaa jirto oo macmal ah oo la sameeyo caagiyaan la jarjarayaa jiraa lagu baxsamaay lagu baxo madaxda ugu sareysa maamulka hirshabeelle ayaa shacabka magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ka dalbaday inay ka shaqeeya inaysan mar dambe dhicin fatahaadda webiga shabeelle oo markaas ka geysto magaalada balweyn ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi casmaan taniyo markii ay bilaabatay qiibinta gargaarkii loogu talagalay dadkii ay saameeyeen fatahaada webiga shabeelle ee magaalada beledweyne waxaa soo baxayay cabashooyin badan mas-uuliyiinta hirshabeelle ayaa ugu horeyntii ka hadlay arrimahaasi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle canab axmed ciise oo ka hadashay ayaa tilmaantay ilaahaygiina abuurto addoonkiisa ahayn waxaan ka baryaynaa dhibaatada horta inuu naga dulqaado asagaa qafuur raxiine ilaahay dhibaatada ha naga dulqaado waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo gurmadka ay isu fidiyeen ummadda soomaaliyeed ay u fidiyeen gobolka hiiraan caasimadda labaad ee hirshabeelle shacabkii ku barakacay ay u fidiyeen waa uga mahad celinaynaa intay dhimatayna waxaan leenahay allaha u naxariisto ilaahayna waxaan ka baryaynaa inayna fatahaadda ee, muxuu ahaay gobolka hiiraan caasimadiisa ee, beledweyne inaan qof dambe nooga dhimanna ilaahaan ka baryaynaa uu ilaahay intii dhimatayna u naxariisto waxaan si gaara iyo si gaara ugu mahad celinayaa shirkadaheenna qaaliga iyo intii ka qayb qaadatay gurmadka dadka tabaalaysana soomaaliyeed cadaalad haddaan la helin wax la helaayo ma lehe ilaahay kuwii cadaaladda isku dhaqa ha naga dhigo gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cusmaan barre maxamed ayaa ugu baaqay shacabka ku nool magaalada beledweyne inay yareeyaan eedaha ay u jeedinayaan mas-uuliyiinta wax qaybinaysa dadka bani aadamka ah eedka ma dhammaanaysa laakiin waxaan islenahay qaabka hadda ay wax u yeelaan iyo qaabka naloo sheegay in wax loo wada aad baan runtii aan ugu faraxsannahay sidoo kale waxaan tacsiinaa dadkii meeshaas wax ku noqday iyo ciddii yacni xoolo waaysa idan waxaan leenahay eh, cawal muxuu ahaay khayr leh allah idinku bedelo Eh, ummadda kale soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay soo gargaaraan dadka tabaalaysan ee biyaha ku dhex jira ee guryahooda dumeen ummadda reer hiiraan waxaan ugu baaqayaa wax loo qaybinaya inay iyaguna cadaalad muujiyaan iyaga laftooda inay isdejiyaan inay borobogaanka iska dhaafaan qof walba waa gaaraysaa wixii loogu talagalay laakiin ilaahay baa gacantiisa weyn tahay bani aadam yacni waxuu yacni samayn kara waa iska yar tahay laakiin inay qaylada iska dhaafaan iyo cadaalad daraan ugula sameeyey waxaas inay maxaa yahay iska dhaafaan oo isdejiyaan ayagana aan ugu baaqayna ilaahay baryaan inuu waxaan ilaahay ka dulqaado ugu dambayntii waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe waxaana uu sheegay in ay ku dadaali doonaan sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada kale cid kasta ee ka danqatay dhibaatada gaarta ummaddan hirshabeelle ee webiga oon ku fatahay gaar ahaan beledweyne dhibaatada cuslaad ee ka dhacday dadkii ka damqaday ee ka soo jawaaba waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo wixii ay soo sidhiqaysteenna ilaahayaa ka abaalmariyo ummaddan dhib weynaa ku dhacay waxa gaaranna wax maaragtaya allah ou maaragtay inuu uga kaba moogiye hawshaan hawl culus waayey ilaahay aan ka baryaynaa inuu culayska maanta jiro fudeed ugu beddelo waxaan rabaa cid kastee ka jawaabtay iyo cid kastee ka damqatay inaan dhahanno ilaahay kaa abaalmariyo wanaaggaas aad muujisay waxaan rabaa inaan guud ahaan dadka ogeysiiyo annaga haddaan nahay mas-uuliyiinta hirshabeelle doorkaynnu wuxuu naga doonaa insha allah haddii ilaahay yaraad cid kasta ee ummaddan wax ugu tala gashay inaan si nabadgelyaa kula gaarsiinno inaan amniga ka shaqayno waxaan rabaa inaan u caddayno cid kastee wax sidaqaysanayso inay ayadu baahida jirta inya aragto gacanteeda ay ku gaadhsiisaan rabna inaan la dhihin maamulaan u dhiibnay mas-uuliyiinaan u dhiibnay ee la yimaado goobta qof weliba qoftii wax sidaqaysanayso inay goobta timaado baahida meesha ka jirta aragto cidda la siinaa inay dadka ugu mudnaan yihiinna inay ogaadaanaan rabnaa annaga doorkaynu amnigou naqa doonaa inaan goob allay wax ka qaybanaan garab istaagnaan ka shaqaynaynaa in si amn iyo ammaano ay ku gaaraan aan ka shaqay doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan rabaa cid kastae wax sidaqaysanayso inay iyadu gacanteeda ku gaarsiiso si aynan u shakin oyna u dhihin wixii dadka liita anugu tala galnay ama kastoka lagu leexiyey si ayna isu dhihin waxaan rabnaa inay yimaadiin qof kastae wax ku sidaqaysanaysa dadkan goobtana tagtee dadka ay ugu tala gashay ay ku hubiso waxaa jira guddi la magacaabo madaxweynuhu magacaabay oo golaha wasiirrada ka kooban waxaa jira heer gobol waxaa jira heer degmo baarlamaankaa qayb ka noqonaayo laakiin doorkaynnu wuxuu naga doonaa inaan amniga kala shaqayno inaan nidaamkii kala shaqayno oon dadka u diyaarinno goobaha ay ugu liitaanna in leesla kormeera leesla fiiriya intaa ugu daran la yidhaahdo ay noqonaysa haddii la raalli ka noqdo laakiin waxaan rabnaa qof weliba waxay la baxayso meeshay ku bixinayso inay iyadu ku hubisaan rabnaa haddii la raalli ka noqdo waxaan rabaa inaan guud ahaan dadka hirshabeelle ugu baaqo gaar ahaanna dhibaatada meeshay ka dhac ugu cusleedo beledweyne deeqdu way isdaba socotaa insha allah waa bilaaw qoftayna maanta gaarayna berriay gaaraysaa insha allah haddii la raalli ka noqdo waana loo caddi falaa si cadaalad ahna wax loo gaarsiin doonaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa wax badanoo ummaddan kala gaara asaga gacantiisu weyn tahaye inuu ummaddan siiyo dowladda kenya ayaa sheegtay inay wadamada ka mida kuwa reer galbeedka ka shaqaynaya kiiska badda ee soomaaliya kenya cabdicasiis siciid beered ayaa faahfaahinaya dowladda dalka kenya ayaa sheegtay in qaar ka mid a wadamada reer galbeedka ay taageero u muujinayaan soomaaliya muran dhuleedka iyo sidoo kale muranbadeedka dhex yaala wadamada soomaaliya iyo kenya kiiskaasi oo dacwadiisa ay taallo maxkamadda cadaaladda adduunka i c j dowladda dalka kenya waxa ay sheegtay qaar ka mid a wadamada reer galbeedka inay la safteen islamarkaana ay taageero dadban u muujiyeen xukuumadda soomaaliya sida ay qorayaan warbaahinta dowladda dalka kenya muranbadeedka dhex yaala wadamada soomaaliya iyo kenya waxa uu soo jiitay danaha wadamo fara badan oo kamid ah caalamka kuwaasi oo danaynaya kheyraadka iyo sidoo kale shidaalka dhex eegaaga goobaha haatan ay ku muransan yihiin wadamada soomaaliya iyo kenya waxaana sida ay qoreen warbaahinta dowladda dalka kenya wadamadaasi kamid a danaynaya maraykanka ingiriiska faransiiska talyaaniga iyo sidoo kale norway kuwa oo warbaahinta kenya ay tilmaameen dhammaan inay fiirsanayaan danahooda gaarka ah ee la xiriira muranbadeedka dhex yaala wadamada soomaaliya iyo kenya warbaahinta kenya waxaay tilmaameen in dowlada ay kamid yihiin ingiriiska norway iyo qaar kale oo kamid a wadamada reer galbeedka ay taageero u muujinayaan soomaaliya islamarkaana warbaahinta kenya waxaay tilmaameen in dowlada ingiriiska iyo sidoo kale dowlada kenya xiriirkooda diblomaasiyad haatan usan wanaagsaneyn tan iyo markii uhuru kenyatta la doortay islamarkaana ay ku eedeeyeen inuu dembiye dagaal geystay dagaalkii laba kun iyo toddoba ka dhacay dalka kenya oo markaa doorashadii ka dhacday dalkaasi ay ka dhalatay carqalad fara badan warbaahinta kenya waxaay kaloo tilmaameen dowladda norway inay qayb ka tahay wadamada taageeraya soomaaliya islamarkaana haatan aad u danaynaya kheyraadka dhex yaala badda isku haystaan wadamada soomaaliya iyo kenya waxaana dowladda kenya ay sheegeen in xiriir wanaagsan uusan haatan kala dhexayn diblomaasiyiinta dowladda dalka kenya waxay walaac ka muujinaysaa wadamadan haatan taageerada u muujinaya soomaaliya iyadoo ay xusid mudan tahay in dib loo dhigay kiis dacwadeedka wadamada soomaaliya iyo kenya oo la rajeynayay in la dhageysto bisha noofembar ee haatan ayna ku guda jiro islamarkaana laga dhigay sanada laba kun iyo labaatan bisha juun oo haatan ka dhigan in dib loo dhigay muddo aad u fara badan kenya waxa ay tilmaantay in qaar ka mid a wadamada reer galbeedka ay soomaaliya ka taageerayaan kiiskaasi islamarkaana waxay walaac ka muujisay natiijada kasoo bixi karta marka dib loo bilaabo kiis dacwadeedka wadamada soomaaliya iyo kenya ee la xiriira muranbadeedka maamulka puntland ayaa awaamir culus ka soo saaray isku socodka gadiidka xilliyada habeenkii cabdiqadar cabdiraxiin aadan ayaa warkan faahfaahinaya saacadihii u dambeeyey deegaanada puntland waxaa ka da-ayay roobab xooggan oo saameyn xooggan ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale dadweynaha magaalooyinka qardho garowe gaalkacyo boosaaso dongoroyo iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada wadada dheer ee xidhiidhaysa magaalooyinka garoowe iyo boosaaso waa wadada halbowlaha u ah ganacsiga puntland waxaana wadadaasi saameyn xooggan ku yeeshay webi la sheegay inuu dhex miro buundada loo yaqaano dongoroyo islamarkaana jartay buundadaasi wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud ee dowlad goboleedka puntland oo warbaahinta shiri jaraa'id ugu qabtay magaalada garoowe ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay roobabka ka da-ay deegaanada puntland iyo saameynta ay ku yeesheen wadooyinka waxa uu manuucay in habeenkii ay socdaan gawaarida iskaga kala gooshta magaalooyinka waaweyn ee puntland isagoo taa ku micneeyey in dib dayactir lagu sameynayo wadooyinka uu roobku jaray war-saxaafadeedka aan rabno inaan maanta halkan ku qabanno oo aan rabno inaan bulshaweynta soomaaliyeed gaar ahaanna reer puntland la wadaagno waxa weeye xaaladaha jideedka iyo xilli roobaadka lagu jiro sidaan wada ogsoonnahayba maalmahan waxaa da-ayay roobab lixaad leh oo ka da-ayay geyga soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan reer puntland roobabkaasu iyo roobab ka horreeyay waxay geysteen khasaaro jidadka ay u geysteen reer puntland gaar ahaan wadada isku xidhaa garowe iyo boosaaso khasaaro badan oo xilligii hore kasoo gaaray ma jirin haddana waxaan rabnaa inaanu bulshaweynta soomaaliyeed uga digno maadaama xilligaani tahay xilli roobaadkii oo roobkii uu da-ayo oo roobkii socdo gaadiidkuna ay wadooyinkii jilicsan yihiin horena ay u burbureen inaanu uga digno gaadiidka waaweyn iyo kuwa yareerba habeenkii socodkeeda dhammaan horta in aanu ogeysiino bulshada in la joojiyey annagoo ogeysiisaan ku bixinayna taliyaasha qaybaha iyo guddoomiyaasha gobolada dhammaantood baan la hadalay waxaan rabnaa inay marka hore aan kelmadeyda koowaad ka dhigano in gaadiidku ay ka taxadaraan socodka ay sameynayaan xilli roobaadka lagu jiro waxaan wada ogsoonahay xalay shil ka dhacay wadada u dhaxaysa laag iyo yalho oo halkaas ilaahay uusan wax cid hal nin ku dhintay cidda kale dhaawac yar oo fudud uu ka soo gaarinin halkaas wadadu waxay kula go'day gaari marayay dhinac buu u leexday wadada dhinaca kale wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in tobankan bisha noofembar la bilaabi doono sidii loo dhisi lahaa wadooyinka uu roobku jaray isagoo sheegay in ay iska kaashanayaan hay-ad maxalli ah oo ka howlgashay deegaanada puntland iyo sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo howlaha guud wasiirka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay marka wadooyinka la dhiso in shacabkuna ay ka qayb qaataan sidii loo ilaalin lahaa badqabka wadooyinkaasi sidoo kale waxaan rabaa inaan la wadaago bulshaweynta reer puntland in la bilaabayo tobanka bisha shaqadii oo reer bilaabatay wadada in dib dayactir lagu sameeyo shirkada c e c iyo wasaaradda howlaha guud ee dowladda puntland heshiiska ay galeen inuu miro dhalkiisii koowaad bilaabmay jineeradii noo yimaadeen ay joogaan meelaha qaybtood ay ka sameynayaan meelahay ciidda ka qaadan lahaayeen olready ay u baxeen inay soo arkaan tobanka bisha wadamey waxaan rabnaa qalabkii shirkada c e c ee gobolada ka yaalay dhammaanteed in laysu keeno si shaqadii loogu bilaabo shaqadaas ay u noqoto shaqo rasmiah oo ummadda reer puntland loogu adeegi doono waxaan rabaa marka inaan gaadidleyda ka codsado iyo dadka wadada isticmaalayaba in ay la shaqeeyaan shirkadda iyo xilliga ay shaqada bilaabi doonto sidoo kale waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada weynta reer puntland wadada lixsintaha iyo buurtinle ilaa jalam iyadana dayactir baa lagu sameyn doonaa inta wadada laga shaqeynayo waxaa ilaahay mahadiisa in mashruucii horey gaabiska u galay ee wadada jalam xarfo uu waqti dhow bilaabmi doono sidaan rajeynayno isagana aan ugu talagalnay maadaama rabo in wadadii la sameeyo wadada dheer feshin roorka iyo leexsinta ah iyadana laga shaqeynayo warkii duura kala socotaan raadiyo aadada wanagan taas tani kulan dambe saxma saaxiibadana dhegaysanayo duhur wanaagsan